Magaalada Baydhabo ayaa lakadaa furay kulan ka saabsan iska hirowga guddiyada hagowga gobolka ee raadin firowga horumarka iyo waxqabadka qorshooleedka deegaanka ee kun sedex boqol labaatan walibana kulanka ku qaybgalay ururada haweenka gobolka kan degmada Baydhabo iyo ururo kale oo doodo arrimaha haweenka ugu horreyn waliba kulanku ku dhowahay gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha haweenka gobolka Bay
haweenkaasi in qayb qaadada koran haweenka lafdhabarka bulshadu olgorb iyo hoos hooyaan uma marwalba diyaaran ana haddii una gudoomiya haweenka degmada aan ahaa marwalba wali haweenka dhimisha ee qaybo kasta eeganti anaka qayb qaadada diyaaran ahaa barnaamijkaanna ninsii dareere ee mayka wareejiyay gudoomisada gobolka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu insha allah unan haddii una aan haweenka gobolka una ana gobolka bay dhiirigelin iyo mayl araytaa kulayn ina gacan qabana ini una horan wadna ini haweenka reer south west waybaa mayl araayin rajayana miska dadaalahayna ini xuquuqda una kalana una mayl araayin dagaalano wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya marwo nasro aweys oo daha furtay kulankan dhinisha ku hadalay muhiimada kulanka sidaan u horumarin lahayn sidaan ugu dhiidhin lahayn horumarka aan ka sameyn lahayn inteena maanta meesha fadhisa waxaan jecelahay sida qalbigayga uu ku taabayo waxay tahay inaan horumar la taaban karo aan gaarno insha allah bulshadan aada u noqotaan intiina meesha fadhisa role model inaa u noqotaan waxaan leenahay saddex gobol saddexdeena gobol gobol kamidaan joognaa gobolada kalena sidaan ku gaari lahayn intiinaa ladinka rabaa maanta meesha fadhi inaa xooga saartaan gabdhaha dhan oo reer koonfur galbeed sida qalbigay ugu qoran yahay biidin illaahi baariye waxaan jecelahay inaan gaarno gabdho oo runtii horumarkii ugu dambeeyey gaara isku xirnaanta aan maanta aan isugu xirannahay inaan sii laba jubaarno aan noqono runtii adduun meel kasto gobolada kale sidaan annaga isugu xirna isuguma xirno waxaan jecelnahay marka ammaantaas nala ammaana inaana hurdin hurdada inaan ka kacno aan laba jubaarno dadka waxay jecel markii la ammaano waa isdhigtaa inaan isdhiganin isdhigasho inaan isdhiganin gabdhaha kale walaalaheena ah aan fursaddan maanta iyo shalay iyo daraad aan haysanin aanan haysanin siday ayagana ku heli lahaayeen inaan maanta wixii ka dambeeyo maskaxdeena aan ku qorno inaan gaari karno bakool inaan gaari karno shabeellada hoose waxaan jecelnahay in inteena maanta meesha fadhisa haddaan caawa qof walba ay ku fikirto initiative is very expensive runtii qofka markuu maal iyo maskax kula yimaado iyo qofka maalka ku siiyo aniga waxaan jecelahay qofka maskaxda isiiyo aragtidiisa isiiyo marka inaan sidii dadkaas kale aan ku gaari lahayn tababaradan aan qaadanay waxa aan fahanay maanta gabar degmadan baydhabo joogto oo aanan aqoonin ma jirtaan aaminsanahay xuquuqda ay leedahay iyo waxa iyadoo lagu leeyahay gabdhaha reer baydhabo maasha allah way dhisan yihiin sidii gabdhaha kale ee bakool joogo aan ugu tegi lahayn aan u gaarsiin lahayn qodobkan ah one thirteen twenty five aan u gaarsiin lahayn gabdhaha shabeellada hoose jooga degmooyinkeeda kala duwan anagoo isku duuban oo garbaha ishaysana sidii aan ugu fikiri lahayn inaan noqono dad isku duuban dad xuquuqdoodii iyo siyaasadda arrimaha rajada ay ka leeyihiin meel marin kara inaan noqono waxaanu ordaynaa waxay tahay inaan runtii horumar fiican aan ka gaarno xuquuqdeena aasaasiga ah horta ilaah baa qur-aankii inta badan noogu sharaxay qur-aankay noogu qoran tahay xuquuqaheena oo dhan laakiin haddana waxaa jira dhanka siyaasadda baa wax naga maqan yihiin dhankaa siyaasadda wixii naga maqan sidaan ku heli lahayn waayo waxa uu xusuu duubeyna maa inteena kale alxamdu rabbilcaalamiin ilaahay kitaabkiisuu noogu sheegay marka taasaa rabnaa marka inaan aan xoojino horumar aan ka sameyno horumarna waxaa sameyn kara dad isku duuban ani markasta khudbadahayga waa kusoo celcelinaya marna kama tegaayo isku duubniya horumar ku gaari karnaa arrintaana waxaan ka miro dhali karnaa inaan si isku duubni horumar leh aan ooga hadalno qof kasta xaafadda uu joogo iskuulka uu dhigto jaamacadda uu dhigto meesha goobta shaqada uu ka shaqeeyo dad badan oo shaqaalaa nala joogaan oo hay-ada kala duwan ama wasaarada kala duwan ka shaqeeyaan runtii waxaan jecelnahay dadkao dhan inay wada gaarto si siban u gaarto shirkeenan waa noo furan yahay waa mahadsantihiin